بسم الله الرحمن الرحيم الحمd للh رب العاalمين وsلى الله وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آله وأصحاaبه أجمعين أmا bعd qال الإmام أbو cabdاللahi mحamed بن إسmاعيل الbخhاrي رحimه الله taعالى bab الوضuء min الtwr baab اlwuduu'i weyse qaadashadii xukunkeedii caddayntiisiibu u baab yahay min atawri laga weyse qaato baafka ama digsiga ayb xaggiisa in laga weysaysto oo laga weyse qaato qaala xadaanaa khaalid bnu makhlad wahuwa abulhaytam alqatawaaniyu qaala xadaanaa sulaymaan wahuwa bnu bilaal almadaniyu qaala xadaanii camru bnu yaxya can abiihi qaala kaana camii adeerkay wuxuu ahaa yukhiru min alwuduu'i weyse qaadashadu inuu badinayo qaala licabdillaahi bni zayd ayaa waxa uu ku yidhi akhbirnii kayfa ra'ayta annabiya sala allahu calayhi waaalihi wasalama yatawada ii sheeg sidii aada aragtay nebiga isagoo u weyse qaadanayo inuu u weysaysanayo fadacaa bitowrin buu u yeertay baaf ama digsi ayuu u yeertay min maa-in biyo ah fakafa'a wuu gediyey calaa yadayhi labadiisa gacmood korkooda ayuu ku gediyey faqasalahumaa wou dhaqay alaaa miraarin saddex jeer uma adkhala yaddahu gacantiisii ayuu geliyey fi tawri weelkii digsigii ama baafkii famadmada wastanhara waa luqluqday waana biyihii buu sanka ka firdhiyey alaaa maraatin saddex jeer min karfatin waaxidatin hal sacab uma adkhala yaddahu gacantiisii uu geliyey faqtarafa bihaa wuu ku soo sacabaystay oo biyihiibuu ku soo qaatay faqasala wajhahu wejigiisiibuu dhaqay alaaa maraatin saddex jeer uma qasala yadayhibuu dhaqay ilalmirfaqayni maca almirfaqayni lala qabo maratayni maratayni labalaba jeer uma akhada biyadihi gacantiisa ayuu wuxuu ku soo qaaday maaan biyo famasaxa ra'sahu madaxiisii ayuu masaxay faadbara bihi gadaalgadaal ayuu ugu tegey wa aqbala horhorana waa ugu soo socday yanii gadaalgadaalna waa ugu socday madaxii hore horena waa ugu soo socday uma qasala rijlayhi labadiisii lugood buu dhaqay faqaala haakada ra'aytu nabiya sala allahu calayh waali wasalama sidan oo kale ayaan arkay nebiga sala allahu calayh waali wasalam yatawada'u inuu u weyse qaadanayo ayb xadiidka marka maxalushaahidka baabulwuduu'i min attawri waa inay bannaan tahay marka digsigaas ama baafkaas biyaha ku jiraan ayuu soo qaatay waa ka weysaystay marka waa in laga weyse qaadan karo oo in lagu weyse qaataa xukunkeedu ay bannaan uu bannaan yahay qaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad abulxasan albasriyu qaala xadaanaa xamaadun ayb huwa bnu zayd waa xamaad bnu zayd can haabitin wahuwa haabit bnu aslam albunaaniyu can anasin ana nabiya sala allahu calayh waali wasalam nabiga dacaa biinaa'in weel ayuu u yeertay min maa-in biyo ah fa utiya biqadaxin ayaa loo keenay weel ayaa loola yimid fa utiya biqadaxin weel ayaa markaa loola yimid weelka oo rax raaxin waasac ah ayb oo afkiisu ou afka u ballaaran weel marka hoosna oga u yar afkana u ballaaran ayaa loo keenay fiihi dhexdiisa uu yahay shay-un wax oo mimaa in biyo ah fa wadaca asaabicahu farihiisii ayuu dejiyey ou dhigay fiihi fil inaa'i weelka gudihiisa qaala anas anas waxa uu yidhi fajacaltu waxaan gudagalay anduru ila almaa'i biyihi inaan fiirinayo yambucu xaal uu burqanayo min beyni asaabicihi farihiisa dhexdooda ay ka soo burqanayaan biyaha ayb qaala anas anas waxa uu yidhi faxasartu waan tira koobay waan qiyaasay man tawada'a qofkii weyse qaatay ayaan qiyaasay maa beyna sabciina ila tamaaniin ayaan ku qiyaasay toddobaatan ilaa siddeetan qof ayaan ku qiyaasay inay ahaayeen dadkii weelkaa yarkaa ee hoosna u yaraa afkana waxooga u yar waasac ahaa ee nebigu uu gacantiisa geliyey mucjisaa timid gacantiisii faraha farihiisii dhexdooda ayaa biyaha ay bilaabeen inay ka burqadaan dadkiina markaa ay ka weysaystaan biyihii yaraa siddeetan qof toddobaatan ilaa iyo siddeetan dad aan ku qiyaasay ayaa ku weysaysteen buu yidhi marka fa utiya biqadaxin raxraaxintaas buu ka rabaa marka qadaxa kaanahu inuu weel yacnii yahay digsina in lagu weysaysa lagu weyse qaadan karo ama baaf iyo weel in lagu weyse qaadan karo noocu doonaba ha ahaado cumuum ayaa ku jira markaa meeshaan sifadanna baafka oo kale ayay u eg tahay inuu leeyahay marka sifadan marka weelku inuu afkan waasac u yahay hoosna xoogaa usoo yeryahay yaa towrkii ou hadda alwuduء min atowr ou soo yiri iyuu qaadan karaa sidaasaa marka halkan marka u keenay tarjamadan ugu soo dhex daray faxasartuna macnaheedu waxaa weyn ay qadartu waan qiyaasay waa odorasay qiyaas markaan ku sameeyey toddobaatan ilaa siddeetan qof yaa ku weyse qaateen meeshaa biyaha yarkaa ee nebiga farihiisa ka burqaday baabu lwuduu'i bilmuddi baabu bayaani xukmi lwuduu'i weyse qaadkii xukunkiisii caddayntiisiiba u baab yahay bilmuddi lagu weyse qaato hal koombo hal koombo oo biyo ah in lagu weyse qaato qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa miscarun qaala xadaanii ibnu jubayr qaala samictu anasan yaquul kaana nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yaqsilu inuu dhaqaayo ow amase kaana yaqtasilu inuu ku qubaysanayo bisaaci inuu ku mayranayo ku qubaysanayo saac ilaa khamsati amdaadin saacu marka waa afar koombo ilaa khamsati amdaadin ilaa iyo shan marka saac oo afar koomba ilaa shan koombo koombadana marka dabcan teennan oo kale qiyaasteeda ma ahan oo way ka yar yar tahay koombadan marka qumbaha ayaa weyn mudka rasuulka mudkiisii iyo koombadan hadda annagu aan wax ku beeganno marka la fiiriyo koombadan baa weyn oo mudku waa kasii yarayba koombadan wayatawada-u bilmuddi waxaanu uu ku weyse qaadanayay hal mud yacnii intii uu ku qubaystay afar marka loo qaybiyo meel ama shan marka loo qaybiyo meel ayuu ku weyse qaadanaya ayb xadiidkan marka macnihii uu u tarjamtay ee xadiidku ay isleeyihiin ibnu xajar marka wuxuu yidhi sharaxa fa haadaa yadul marka riwaayad badan buu keenay wuxuu yidhi ay kaana rubama iqtasara cala saaci mararka qaar inuu ku gaabsado afar ayaa laga yaabaa mud wa huwa arbacatu amdaadin warubama zaada calayha ilaa khamsatin shan inuu gaarsiiyana waa dhacdaa fakaana anasan lam yaطalic calaa annahu istacmala fi lqusli akara min dalika liannahu jacalaha nihaayata anas waxaa laga yaabaa inuunan arkin nebiga oo intaa ka badan kuway ku qubaysanayo shan koombo ka badan isagoo ku qubaysanayo inaanu arkin baa laga yaabaa buuli waqad rawaa muslimun baa wuxuu wariyey min xadiidi caaishata radia allaahu canha annaha kaanat taqtasilu hiya wاnnabiyu sala allahu calayh waali wasalama min inaa'in waaxidin huwa alfaraq qaala bnu cuyaynata washaaficiyu wagayruhumaa huwa alaaatu aasucin riwaayadan marka maxay sheegtay saddex suusbis ayb saddex suusay sheegtay waa ka badisay tii hore waxay ahayd saac ilaa khamsati amdaad middaani waxay leedahay weel faraq la yidhaah ayay ku qubaysan jireen labadooda weelkaa alfaraq la yidhaahdana maa inta uu deeqaayay imaamu shaafici iyo sheekhiisa ibnu cuyeyna waxay yidhaahdeen saddex suusay ku qiyaaseen saddex suus marka waa meeqa mud bay noqonaysaa marka labaiyo toban mud waay inay ku qubaysteen wax aad u badan warawaa muslimun ayضa wuxuu wariyey imaam muslim min xadiidiha anahu sala اllahu alayh ali wasalam kaana yaqtasilu min inaa'in yasacu alaaata amdaad nebigu inuu ku qubaysan jiray weel u dhigmo ama deeqo saddex koombo waa laga yereeyey tannaada tii afarta wax ka yar fa haadaa marka badnaantan iyo yaraantan marka maxay tuseena oo riwaayadan marna wax ka badan aan aragnay marna wax ka yar aan u jeedno fahada yadullu cala ikhtilaafi alxaali fii dalika biqadri alxaajati hadba nebiga xaajadiisa iyo marka loo eego ama marka loo fiiriyo waa kala badbedelnaayeen marna inuu ka badayaa la arkaayo marna inuu ka yarayo wa fiihi raddun calaa man qadara alwuduu'a waalgusla bima dukira fii xadiidi albaabi kabni shacbaan min almaalikiyati xadiidkan waxaa laga qaadanaa buu yidhi ee qoladii tiri mud ka badan koombo ka badan laguma weyse qaadan karo ama yacnii suus ka badan ma bannaana in lagu qubaysto qoladii tiri ayaa xadiidku uu radinayaa maadaama marna saddex la same lagu qubaystay marna labaiyo tobanba la gaarsiiyey kuwaasoo dhan marka waxay tusayaan in taxdiid uunan jirin oo aan la dhehaynin koomba ugu yar ama ugu badan intaas ninkii ka badiya waa dembaabay wax la dhahaya male adiga israafka un iska ilaalin biyaha ku ciyaarin wakada man qaala bihi min alxanafiyati maca mukhaalafatihim lahu fii miqdaari ilmuddi wasaac waxamalahu ljumhuuru cala alistixbaab markaa saacan iyo koombadan jumhuuru ahlilcilmi culammada badankood waxay ku xambaareen sunno inuu yahay laakiin taxdiid maaha lianna akara man qadara wuduu'ahu waguslahu sala allahu calayh ali wasalama min asaxaabati qadarahumaa bidalika intaasuu ku qadaray meeshaa marka waxaa kaaga soo baxay marka wax la dhihi karo qofku intaas in la eg kama badin karo intaas bisuu ku weyse qaadan karaa ama intaas ku qubaysan karaa ma leh laakiin curfiga iyo caadada dadka ay garanayaan qofka waxaa laga rabaa inuu iska ilaaliyo israaf biyaha inuuna ku dheeldheelin weli xataa hadduu kor joogo baabu lmasxi cala alkufayni wysayani qufka masixitaankiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay ayb alkuf marka waxaa weeyaan wax lugaha lagu asturo oo marka yacnii waagii horena uu u badnaa maqaar haddana waa jira isagoo maqaar ah dhulkaas qabowga badan waa laga isticmaalaa shaam iyo meelahaas yacnii dhulalkan shaam layraa iyo galbeedkaas iyo waa laga isticmaalaa iyagoo isagoo maqaar ah oo adag qabowgay marka dadka isaga celiyaan oo isaga ilaaliyaan xilliga qabowga badan qofku lugaha wuxuu gashto u baahan yahay qufaa layraa waxaa kaloo qofka luqatan soo geli karo ama washarcan xataa soo geli karo iskaalsooyinka aadka u adag iskaalsooyinka adag oo iyada laftirkooda qabowga loo gashto waa soo gelayaan ilaa toddoba saxaabi siddeed saxaabi ayaa iskaalsooyinka inay masaxeen ay ka sugnaatay biduuni mukhaalif wax ku khilaafayna aynan jirin marka wixii marka lugta asturaaya oo xoog leh oo dhan waa iska soo gelaa baabka oo ama dhar ama maqaar w bir iyo kalaa dabcan maya ma soo gelayan kuwaas eega oo qofkii maba ku soco karaba kuwaas marka axkaamtaas qofka sida loo masaxayo axkaamtaa caddaynteeda ayuu u baab yahay bukhaari marka baab ayuu ka dhigay weyseqaadkuuna soo dhexgeliyey lianna khufaynku khufaynka oo la masaxo weysaday qusaysaa janaabada ima qusaysa iyada qofku markuu qubaysanaayo oo uu qubays rabo inuu galo lugaha lama masaxayo waa in la siibaa qofka markaas janaabadii marka isaga shaqaba kuma laha almasxu cala alkhufayn wuxuu shaqo ku leeyahay wuduuga iyo weyseqaadka sidaa darteed ayuu kitaabalwuduu'i usoo dhexgeliyey meeshaan axkaam buu leeyahay marka qofkii yacnii midna waxna qofkaa laga fiirinaya waxna masxigaa laga fiiriyaa axkaamtooda marka kutubta furuucda ayaa aada u gasho oo uga hadasho wax khilaafayna ma jiro yani saxaabadu waxay ku ijmaaceen calaa jawaazi almasxi cala alkhufayn khufaynka in la masaxan karo waa jiraan saxaabo laga soo guuriyey inay diideen laakiin waxaa ka sugnaatay markii dambe inay ogolaadeen ayb ruqsaana ilaahay ummadda oo uga dhigay si qofka maanta dhan siisiibidda waxyaabahaas marka uu siisiibayo ee xilligaa qabowga badan iyo si looga dhaafo ayaa loogu ogolaaday ayb shiicada ayaa marka diidan oo waxay dhahaan wax la yidhaha masx cala alkhufayn ma jiro shiicada iyo khawaarijta iyo ayaa inkiraan oo iyagu marka waxay yidhahdeen qur-aanka ma sheegin qur-aanku wuxuu sheega lugaha in la dhaqo haddii qur-aanka haddii uunan sheegin sunnada nebiga miyaan la raacaynin marka hadday sunnadiiba sheegtay wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu ayb wixii rasuulka uu idinla yimid la imaada oo qaata waxuu idinka reebeen iskaga hara taasay marka soo hosgelaysaa ayb yaa fadli badan marka in la masaxdo qofka iyo in lugta la dhaqayaa fadli badan waa isku khilaafeen ahlucilmiga ee qowlka ugu taxriirsanna waa qowlka shaykhulislaam ibnu teymiya uu doortay wuxuuna yahay lugtu haddii ay qaawan tahay in la dhaqaa fadli badan ayna tahay haddii lugtu ay asturan tahayna oo ay wax ku asturan yihiinoo qofka qofka oo ugu jirana intuu iska siibi lahaa inuu masaxdaa fiican iyadoo la khilaafayo qoladii inkirtay ee ahlu bidcada ahayd nacam qaar culammada ka midana dhaqiddaa fiican ay dhahayaan casiimo waaye qaar waxay leeyihin ruqsada in la qaataa fiican maadaama ay ku jirto mukhaalafo la khilaafayo dad ahlu baatila calaa kullin marka warkaas dhan wuxuu ku dhigay sharax ayay kugu taallaa qال xdثna أsبغ بن الفرج المصري هو أsبغ بن الفرج الأmوي mولاaهم الفقيه المصري أbو cabdاللaahi وهuوa ثiqة ayb توufiya mustatirا أyaaم الmxنة أyaamihii dadka la mixnaday jiray oo lagu imtixaani jiray qur-aanku waa makhluuq dhaha iyo mixnadaas intay socotay ayaa isagoo isqarinaya ayuu dhintay marka can ibni wahbin marka mixnadaasna dhib badan bay ka tagtay dhib badanna waa wadatay culamo badanna waa loo dilay kuwo badanna waa lagu imtixaan waa loo imtixaanay kuwo rugsay qaateen macruuf waxay ku tahay kutubta taariikhda ibnu kathiir albidaaya wanihaaya tarjamada imaam axmed ayuu mixnada aada ugaga sheekeeyey xiladaas waxay ahayd iyo waxay kusoo bilaabatay ayb mar walbana lama waaynayo qof dadka ku imtixaano wax aan ilaahay rasuulkiisa aysan dadka ku imtixaanin can ibni wahbin wahuwa cabdullaahi bni wahb almisriyu qaala xadaanii camrun huwa bnu lxaarif almisri qaala xadaanii abunadr wahuwa salim bnu abi umaya ayaa layidhi abunadr hiqatun habtun wa kaana yursil akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita can abi salamata bni cabdiraxmaan can cabdillaahi bni cumar can sacdi bni abi waqaas saxaabi saxaabi ka warinaayo cabdullahi bni cumar waa saxaabi sacdi bni abi waqaas waa saxaabi can inabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalama nebigu wuxuu ka wariyey sacad annahu masaxa inuu masaxay rasuulka cala alkhufayni labada qof korkooda inuu masaxay wa anna cabdallaahi bna cumar cabdullaahi bni cumarna sa'ala cumar cumar ayuu su-aalay can daalika aabbihiisuu weydiiyey marka sacd bn abi waqaasan sidan ka maqlay bal ka warramay faqaala waxa uu yidhi marka cumar cumar bnu lkhadaab nacam waa run nebigu waa masaxay buu yidhi qofkiisa idaa xadadaka sacdun sacad hadduu kuu sheego can inabiyi uu kaaga sheego sala allahu calayhi waaalihi wasalama falaa tas'al can hayrihi heyrkiis waxba ha ka weydiinin waxaas mar haddii sacd bnu abi waqaas uu wax kuu sheego oo nebiga uu kaaga sheego iskaga kalsoonow oo ku dheg nin nebiga ka been sheegayana maaha nin muqafalana ma ahan wa qaala muusa bnu cuqba waxa uu yidhi akhbaranii abunadr ana abaa salamata akhbarahu ana sacdan faqaala cumar waxa uu yidhi markaa licabdillaahi naxwahu ayb marka muusa bnu cuqba wuxuu la siman yahay camr bnu lxaari ayb abunadri baana marka ay ka warinayay ka warinaya meeshaan marka wuxuu yidhi ibnu xajar falaa tas'al canhu hayrahu ha su-aalin haddii sacad uu nebiga wax kaaga sheega kayrkiisa weydiini ay liquwati lwuhuuqi binaqlihi wax soo guurintiisa kalsoonida lagu qabo darteed fa fiihi daliilun calaa ana asifaati almuujibata liltarjiixi ida ijtamacat fi raawi kanat min jumlati alqaraa'in alatii idaa xafat khabara alwaaxidi qaamat maqaama alashkhaasi almutacadida ama idaa xufat khabaru alwaaxidi qaamat maqaama alashkhaasi almutacadida wuxua laga qaadanaya buu yiri xadiidku uu daliilu yahay sifaadka qofka keenayso in la hormariyo oo la tarjiixiyo hadday raawiga ku kulanto sifaadka ay ku kulmaan waa waxyaabaha qaraa-inta xadiidka khabarulwaaxidka dhinacyada intay ka marto kor usoo qaadayso oo laga yaabo cilmi nadari aba inay ku faa'iideynayso waqad yufiidu lcilma cilmi qaci ah oo nadari ah inay keentana waa la arkaa cinda albacdi qaar ay u faa'iidaysa duuna albacdi wa calaa anna cumar waxaa kaloo laga qaadanaya cumar kaana yaqbalu khabara alwaaxidi hal nin waxa uu nebiga ka sheegay waa aqbali jiray wamaa nuqila canhu wixii laga soo guuriyey oo min atawaquf inuu ka istaaga ah inamaa kaana cinda wuquuci riibatin lahu fii bacdi almawaadic mararka qaar baa waxaa dhacaysa hal nin inuu nebiga wax ka soo sheego cumarna uu ka istaago muxuu uga istaagaa marka hal nin war lagama qaadan karo miyuu ka wadaa maya shaki baa markaas gelaya shakigaa dartiis ama waxyaabo amuu qofkan qaldan yahay uu is yidhaahdo ayaa dhici kartay mararka qaar inuu ayaa dhici jirtay mararka qaar inuu uga istaago waxtaja bihi man qaala bitafaawuti rutabi alcadaalati xadiidkan waxaa xujaystay qolada qabta cadaalada dadka isku mid inaynan ahaynay ku kala tagtagsan yihiin wa fiihi tacdiimu tacdiimun cadiimun min cumara lisacdin xadiidka waxaa kaloo ku jirta weyneyn aad u badan oo cumar uu qadarinayo sacd bnu abi waqaas wa fiihi ana asaxaabiya alqadiima waxaa kaloo laga qaadanaya saxaabiga qadiimka ah wa fiihi ana asaxaabiya alqadiima asuxbati saxaabiga suxbadiisu ay qadiimka tahay horreysay qad yakfaa calayhi inay ka qarsoonaato ayaa la arkaa min alumuuri aljaliyati axkaamta iska daahirkoo muuqato fi sharci sharciga dhexdiisa ku muuqato inay ka qarsoonaato maa yatalicu calayhi hayruhu wax kayrkiis uu arki karo oo maxaa laga wadaa lianna bna cumara ibnu cumar ankara almasxa cala alkhufayni buu inkiray khufaynkii la masaxbo ayuu inkiray maca qadiimi suxbatihi iyadoo suxbadiisu ay horreysay wa kahrati riwaayatihi riwaayadiisana ay badnayd ayb macnaha wuxuu ka wadaa saxaabiga isagoo qadiim ah baa laga yaabaa in mas'alo sharciga ka mid ay ka qarsoonaato nin kale saxaabi kale ay u muuqato marka ma la dhihi karo dadka cilmigii oo dhan hal qof ha soo dhameeyey ma la dhihi karo oo axaadiidta rasuulka hadaad qof wada kulligeed wada yaqaano oo hal xadiid aanu ka fakanayninna ma jirto mana wada maqna culummaday ku kala dhex jirtaa marka qofka waa dhici kartaa marka isagoo caalim ah ninuu ka cilmi badan yahay inuu xadiid arko caalimkaanna uusan xadiidkaas weligiis maqlin waa iska suurtagal ayb marka ma la dhihi karo sideed adigu ku ogaatay sheikh hebelna uu ku ogaan waaye khalad waa taa dadka ilaaha fadliga siiyo waa kanu hadda wuxuu ku leeyahay saxaabadii suxbadoodii horreysay qaarkood ayaa waxyaabo aynan maqlinaa kuwo kala maqlayaan cilmigiina marka waa kaasa fawaa-iddaasaa ku jirta xadiidka ayb marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofka in la masaxdaa inay bannaan tahay ayb qaala xadaanaa camru bnu khaalidin alxaraaniyu huwa naziilu misra qala xadaana allaytu wahuwa leytu bnu sacd alfahmiyu can yaxya bni saciidin wahuwa alansaariyu can sacdi bni ibraahiima can naafic bni jubayr waxaa dhalay saxaabigii jubayr bnu mucim naafic bnu jubayr bni mucim ayaa layihaha almadani annawfaliyu abuu muxamed hiqatu faadil ayb can curwata bni almugiira can abiihi almugiirati bni shucba ayuu ka warinaa marka abihiis can rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam annahu kharaja lixaajatihi xaajadiis ayuu u baxay nebiga oo waa xaajo kaadi saxare waxbuu u baxay faitabacahu lmugiiratu mugiiro ayaa raacay biidaawatin buu la raacay buraashad fiiha maa un biyo ay ku jiraan ayuu u qaaday fasaba calayhi waa ugu shushubay xiina faraqa min xaajatihi markuu xaajadiisii ka dhammaaday oo uu soo xaajo gutay weysadiibuu ugu shushubay marka fatawada'a waa weyse qaatay nebiga waa masaxa cala alkhufayni labada qofna wou masaxay korkooda xadiidkanna marka waxaa laga qaadanayaa qofka in la masaxdo ayb weliba dhacdadaani waxay ahayd ghaswatu tabuuk ayay ahayd tabuuk dagaalkii tabuuk oo ghasawaadkii nebiga ugu dambeeyey dhexdeeday ahayd ayb naag reer baadiya ayuu weliba ka qaatay buraashadda markaasuu sibraarkeeda ah ayuu uga shubay biyaha ayb riwaayad kale riwaayo kale marka sidaasay leeda imaam axmed uu weriyey fatawada'a markaa waa weyse qaatay wa masaxa cala alkufayni labadii qof ayuu masaxday ayb wa fiihi min alfawaa'idi wuxuu yidhi xadiidka waxaa dhexdiisa oo fawaa'id ah alibcaadu cinda qadaa'i alxaajati qofka inuu fogaado oo xaajada uu la fogaado fogeeyo ayb dadka uu iska qariyo markaa watawaari cani alacyun indhaha in layska qariyo waistixbaabu dawaami cala ahahaarati liamrihi sala allahu calayh waali wasalam almugiirata ayb an yatabicahu bilmaa'i inuu ku soo raaco maca annahu lam yastanji bihi wa inamaa tawada'a bihi xiina rajaca ayb bihi markaa kuma uuna istijoonin xadiidka marka waxaa laga qaadanaa buu yidhi in dahaarada la daa'ima inay sunno tahay oo qofku mar walba uu weyse qabo ayb wa fiihi jawaasu listicaanati kamaa shurixa fii baabihi isticaanada inay bannaanta qofka loogu shushubi karo weysada ayb horaan uga soo hadalnay ayb wa gaslu maa yusiibu lyadda min aladaa cinda alistijmaar gacanta in layska dhaqo oo markaad dhagax ku istijoonaysid waxaa gacantaada gaaraayo ama yacnii maadaama gacantaadii ay wax iska zuulisay xun in gacantii markaa la dhaqdo wa annahu laa yakfii isaalatuhu bigayri ilmaa'i inaynan ku filnayn zuulintiisa biyo la-aan oo in biyo la isticmaalo ayb walisticaanatu calaa isaalati araa'ixati bituraabi wa naxwihi in ciid iyo waxaa la isticmaalo waxyaabaha faraha badan buu marka sheegay wa fiihi raddu calaa man zacama ana almasxa cala alkhufayni mansuuqun biaayati alwuduu waxaa kaloo xadiidka uu tusaa buu yidhi ama uu radinayaa dadka iyaguu yidhi aayat alwuduu oo suurat ulmaa-ida ku jirtaa lagu nasakhay in khufeynka la masaxdo liannaha nasalat fii gaswati almuraysic maxaa yeele aayaddaa waxay soo degtay dagaalkii muraysic wa kaanat haadihi alqisatu qisadaanna fii gaswati tabuuk bay ahayd marka tee shay dambeeyo see loo nasakhayaa wax horreeye oo u nasakhayaa wa hiya bacdaha biitifaaqin ayb wa fiihi almuwaadabatu calaa sunani alwuduu'i xataa fi safar weysaqaadka sunnooyinkiisa in la daa'imo xataa kolka aad safarka ku jirtid waxyaabahaas o dhan baa laga qaadanaya qaala xadaanaa abuu nucaym wahuwa alfadlu bnu dukayn qال xdثna شhيbاn وhو بن cبdالرحمن النحوي عن yحyى عن أbي سلمة عن جعفر بن cمر بن مyة cabdالmلك بن marwan la dhashay ninkan cabdالmلك بن marwan kii khaliifada ahaa amiiruالmuminiinka ahaa ayuu la dhashay xagga nuugmada أna abaahu أخbarahu أنhu rأى النaبy slى الله cمr بن مyة u sheegay marka oo صxaabi ah annahu ra-a nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebiguu arkay yamsaxu cala alkufayni isagoo labada qof korkooda masaxayo wa taabacahu xarbu bnu shadaad wa abaanu can yaxyaa ayb mutaabacadan marka shaybaan ayaa helay oo xarbu bnu shadaad iyo abaan ayaa la wariyey xadiidka oo mutaabiciye qaala xadaanaa cabdaanu wa huwa cabdullaahi bn cuhmaan almarwasiyu abu cabdالرحmn qal aخbarna cabdالlaahi huwa bn الmubaarak qala aخbarna اlأwsaaciyu can yaحyى can abi سlmةa can jacfar bni camri can abiihi qaal raأytu الnabiya slى الlahu عalayh ali waslm nebigan arkay ymsaxu calىa cimaamatihi isagoo cimaamadiisa korkeeda masaxayo wa kufayhi iyo labadiisa qof isagoo masaxanayo wataabacahu macmarun ayaa mutaabiciyey can yaxyaa wsaaci baa markaa la mutaabiciye mutaabacada helay wataabacahu hu damiirku waxau noqona awsaaci macmarun ayaa mutaabiciyey can yaxyaa isagoo yaxya ka warinaya macmar can abi salamata can camrin qaala ra'aytu nabiya sal l slam ayb mutaabacada macmar laakiin cimaamada laguma sheegin ogowna qaybtan cimaamada kuma jirta isaga riwaayatu macmar keliya waxay sheegaysaa qofkii inuu masaxay bis cimaamada isagu macmar ma warinin sida awsaaci uu u wariyey oo kale wahiya ayضa murslaة لأna abaa slmةa lam yasmc min camrin qultu samaacu abi salmةa min camrin mumkinu qolada culamada ka mida waxay yihahdeen inqiطaac baa ku jiro abu salma camar waxba kama uunan maqlin maxaa noo qoranaga macmar can yaxya can abi salmata can camrin riwaayadan marka beyna abi salma iyo camar waa loo dhexeeya ayay dheheen laakiin ibnu xajar wuxuu yihi samaacu abi salmata min camrin mumkinun waa suurtoobi karaa fainahu maata bilmadiinati buu ku dhintay abu salama sanata sitiin wa abuu salamata madaniyunna waayahay walam yuusaf bitadliisinna laguma sifaynin waqad samica min khalqin maatuu qabla camrin dad camarkan hortiis dhintayna inuu ka maqlaa sugnaatay marka inuu isaga ka maqli kara maxaa diidaya ayb waqad rawaa bukayru bnu lashaj can abi salamata anahu arsala jacfara bna camrin ayb anahu arsala ayb jacfar bnu abianahu arsala jacfar bna abi camrin jacfar bnu abi camrin jacfar bnu camrin ibni umayata ilaa abiihi yas'aluhu can hada alxadiidi anahu arsala wuxuu diray abuu salama jacfar bna camrin buu diray ibni umaya aabbihiisoo u diray isagoo usoo weydiinayo markaasuu usoo noqday ee marka ninkii abuu salama camar ma soo gaarin ayaa laga doodaya wuxuu leeyahay camarkan wiilkiisa abuu salama wuxuu diray camar wiilkiisa markaasuu yidhi orod aabbaha u tago waxaas iisoo weydii marka inuu isaga arki karo oo la kulmi karo maxaa diidaya wakhti ahaan marka inuu marna wiilkiisa uu u maray baa dhici karta marna inuu isaga toos uga maqlayo oo intuu nashaad iyo wax sameeyey oo markaa uu aaday labadaba suurtagal cimaamada marka masixitaankeeda culammadu waa isku khilaafeen cimaamada qofka u duuban madax ugu xiran in la masaxdo waqad ikhtalafa asalafu fii macna almasxi cala alcimaamati cimaamada masixitaankeeda macnaheeda sida uu yahay salafku waa isku khilaafeen faqiila waxaa layidhi innahu kamala calayha bacda masxi naasiyati foodda ayuu masaxay marka hore madaxa fooddiisa cimaamadiina marka wuu ku dhammaystiray inta kale uu ku dhammaystiray sidaasaa la yidhi waqad taqadamat riwaayatu muslim bma yadulu calى dalika way soo hormartay wa ilaa cadami اliqtisaari cala almasxi calayha dahaba اljumhuur culammada jumhuurtoodana waxay ku tageen inaan cimaamadda keligeed la masixi karin waa in marka hore madaxa qeyb ka mida lasoo masaxo iyada markaa lagu kamilo laakiin cimaamadda bis in la masaxo oo aan timihiiba la taabanin jumhuuru ahlilcilmi waa diideen wqaala alkhaaabiyu khaaabi waxa uu yidhi farad allaahu masxa ra'si ilaahay dadku wuxuu ku farad yeelay timaha madaxa inay masxaan wlxadiiu fii masxi اcimaamati wاlxadiidu fii masxi اlcimaamati muxtamilun litawiil xadiidka cimaamada masixitaankeeda ka hadlaayana wuxuu ixtimaalayaa in la awilo falaa yutraku lmutayaqanu lilmuxtamili shay la hubo la yaqiinsaday oo mutayaqan ah ma looga tegaayo shay shaki ku jiro cimaamadan in la masaxdaa ta'wiilaad kalaa la gelin karaa marka madaxiina in la masaxo casiimay ahayd oo qur-aankii baaba faray shay marka mutayaqana ma looga tegaayo shay muxtamal ah oo yacni waxuu ka wadaa axaadiidta dhahaysa nebiga cimaamadou masaxay waxaa lagu awili karaa fooddiisa inuu masaxo cimaamadana uu ku dhammaystiray maadaama marka wax lagu fasiri karo noocaa loo fasiri karo in la yidhaha iyada keligeed hala masaxdo yaqiin laga tegay shaki la qabsaday noqonaysaa ayb qaala wa qiyaasuhu calaa masxi lkufi baciidun in kufka looga qiyaastaa masixitaankeeduna waa baciid oo layidhaha kufkaba waa la masaxa cimaamaddana waa la masixi karaa sababta waa maxay liannahu yashuqu nascuhu bikhilaafiha waxaa dadka dhibay siibitaankiisa dhibay ayaa dhib dhib yacni keenaysa laakiin madaxa isagu sidaas cimaamadu sidaasna waa layska furi karaa buu leeyahay laakiin qofka maanta dhan in la siisiibo waa dhib waay ayb macaanidaasaa marka uu ka hadlay cimaamada keligeed in la masixi karana awsaaci iyo thawri iyo ayaa ku tageen iyo riwaaye imaam axmed iyo isxaaq iyo abu thawr iyo tabari iyo ibnu khuseyme a'imadaana way ku tageen oo ibnulmundir waxa uu yidhi habata dalika can abi bakrin wa cumar cimaamada keligeed in la masaxdaa abubakar iyo cumar ay ka ansaxday buu ka sugnaatay waqad saxa ana nabiya sal l slam qaala in yudici annaasu abaa bakrin wa cumar yarshuduu dadka hadday abubakar iyo cumar adeecaan way hanuunayaan saana waa la yidhi marka way bannaan tahay abubakar iyo cumar baa sameeyey intaasoo a'imana way ku tageen cimaamaddana marka waa marka ay xiran tahay oo furfurkeedu ay dhib tahay sida cimaamadaha carabaha iyo carabta ay u xiran jireen hore oo cimaama muxanaka markay tahay oo halkan laga soo wareejiyey oo madaxa aada loogu xiray iyo siyaabahaasoo kale markay tahay siibiddana qofka ay mashaqeey dhib ku noqon karto inuu marka korka ka masaxdaa dhib malay bay leeyihiin laakiin khilaafka in laga baxaa fiicanoo ugu yaraan foodda inuu masaxdo oo iyada uu ku dhammaystira baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa adkhala rijlayhi labadiisa lugood haddii uu geliyo qufkii wahumaa iyaga oo daahirataani daahir ah labadiisii lugood haddii uu geliyo alquf adkhalada marka mafcuul waxaani idaa adkhala haddii uu geliyo rijlayhi labadiisa lugood muxuu gelinayaana alkufayni qufkii uu dhexgeliyo labadiisa lugood haddii uu dhexgeliyo wahumaa daahirataani iyagoo daahira labadiisa lugoodoo daahir ah sidee bay noqonaysaa macnaha qaala xadaanaa abuu nucaym qaala xadaanaa zakariya wahuwa bnu abi zaa'ida can caamirin can curwata bni lmugiirati can abiihi qaal kuntu maca anabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga maciis ayaan ahaa oo nebigaan la jiray fii safarin safar dhexdeed ayaan kula jiray fa ahweytu waan hoobtay lianzica si aan u siibo khufeyhi labadiisa khuf saan uga siibo fa qaala waxau yidhi dachumaa iska daa labadan qof fa innii adkhaltuhumaa waan geliyey daahiratayni iyagoo daahiraan geliye labadaydii lugood baan geliyey iyagoo nadiif oo daahir ah fa masaxa calayhimaa korkooda u masaxay marka xadiidka marka tarjamada macnihii loo tarjamay baa laga qaadanayaa lugaha marka la gelinayo labada qof inay daahir ahaadaan baa wanaagsan bal waaba shardi oo shuruudda marka masxiga ka mid ah oo ruuxu marka uu masax intaanu gelin qofku waxaa la rabaa isagoo lugihiisu ay isagoo daahir ah oo dahaaro kaamila qaba inuu geliyo labadiisa lugood dahaarada kaamilkaa marka maxaa la dhahaa waa inuu jirkiisii o dhan weysada inuu ku dhammeeyo oo maalan haddii aada intaad weysaysato lugta midig dhaqdo oo aada halkii qof gelisid lugtii bidix haddana aada dhaqdo qofkii bidix aad gelisid ma ansaxaayo jumhuurku saasay dhahay maxaa yeele lugta midig markaa gelinaysay dahaaradaada ma dhammaystirneen ile lugta bidixaa kuu dhimana markaa markuu leeyahy nebigu sal ll ly slam fa innii adkhaltuhumaa daahiratayni anoo daahir kaamila aan geliyey dahaarada kaamilkana goormay imaanay lugta bidix markaa dhaqdo ka bacdi oo weysadii aad ka dhammaato ayaa isku taagaysaa labadaada qof marka markaasaa gashanaysaa laakiin adoo weysadii wado oo ay nus marayso ama aynan dhammaanin haddaad lugahaagii gelisid qofkii hadhow ma masixi kartid liannaka maxaa yeele ma aadan gelinin iyagoo adoo daahira ma aadan gashanin ayb marka taas marka in laga aad loo qofka uga fiirsado ayb akaru ahlilcilmina waxay u badan yihiin arrintan inay shardi tahay oo haddii qofku sidaan unan qofku aanu sidaan yeelin ma ansaxayo marka hadhow masxiga uu samaynayo ayb fa innii adkhaltuhumaa waan geliyey labada qof labadeedii lugood baan dhex geliyey daahiratayni iyagoo daahira marka daaradii kaamilka ayd baa laga wada fa masaxa calayhimaa nebigu marka wou masaxay labada qof korkooda ayuu masaxay ayb faa'idatun saddex faa'iido ayuu isku daba dhigay marka ibnu xajar waxa uu yidhi faa'idatun almasxu cala alkufayni khaasun bilwuduu'i laa madkhala lilgusli fiihi biijmaacin faa'iidada koowaad marka waxay tahay buu yidhi labada qof qofka masixidooda weysadow galaa qubayska shaqo kuma aha yani wuu ka wadaa weysada dhexdeeda lagu masaxdaa ee qubayska dhexdiisa waxba laguma masixi kara ayb macnuhu sidaas ee ha u qaadanin yacni in uu leeyahay yani qofku marka uu qubaysanayo dabcan waa inuu iska siibaa laga rabaa maba masixi karaba lugaha waa inuu janaaba hadday ku dhacdo inuu labadii qof uu bixiyo qubays kaamila u leeyahay marka intaad jirka intiisa kala dhaqdo ood lugaha iska masaxda keliya ma la yeela qubayska ma gala isaga wuduuga iyo weysada u galaa faa'idatun ukhraa faa'iido kale low nasaca khufayhi bacda almasxi qabla inqidaa'i almuddati cinda man qaala biاltawqiiti acaada alwuduu'a cinda axmed wa isxaaq wagayrihimaa wagasala qadameehi cinda alkuufiyiina waalmusaniyi abi thawr mas'alo kaleo ka hadla qofka markii la masaxdo bukhaari hadda wakhtigiisa ma warinin isaga lianna maxaa yaele shuruuddiisa ma aha wakhti buuna leeyahay towqiidkiisu waxaa weeyaan qofka musaafirkaana saddex habeen iyo saddex maalmood muqiimkuna yowmun wa leyla ayuu leeyahay xadiid safaan ibni casaal iyo xadiid cali bn abi aalib iyo ayaa sheegayeen haddii marka towqiidkaas aan qabanno oo qofkii maalin iyo habeen buu leeyahay la yidhaahdo xaggee marka iyadoon muddadii dhammaanin muddadii iyadoon ka dhammaanin qofkiibuu masaxday muddadii maba ka dhammaaninba weli hadduu doono intay weysada ka jabto ayuu weyse qaadanaya waa iska masaxanaa korkiisa isagoon marka muddadii ka dhammaanin ayuu iska siibay qofkii qofkiibuu iska bixiyey waa siibay maxaa laga rabaa qofkaas weysada ma soo bilaabaa ma weysaduu soo cusboonaysiinaa lugaha keliya miyuu dhaqanayaa mayee ma waxaa la leeya ilaa ay weysada ka jabto ninkan waa weyse qabaa saddexdaas qowlaa jirta marka qowlka axmed iyo isxaaq waxaa weeyaan in weysada uu ku celiyo qowlka kuufiyiinta abuu xaniife iyo musani iyo abuu thawr oo labadaa imaam a'immada shaaficiyaday ka mid ahaayeen iyagu waxay leen labada lugood bis ha dhaqdo salaadiisan ha galo wakadaa qaala maalikun walleytu ilaa inta daawala inuu dheeraada maahan wa qaala alxasan wabnu abi leyla wa jamaacatuna leysa calayhi qaslu qadamayhi labada lugood inuu dhaqdo laguma laha weysana laguma laha waa markaas bis hortiisa iskaga soco qowlka saddexaad wa qaasuuhu calaa masxi ra'sihi uma xalqihi iyagu marka qiyaasa isticmaaleen waxay yidhahdeen ninku hadduu madaxiisa masaxdo ee uu timaha iska xiiro oo tintii uu masaxay meeshii laga tuuro maxaa ka ba-aya dhe weysadii sideedii ugu jirtaa masxuna sidii waa inuu noqdaa bay leeyihin ayb annahu laa yajibu calayhi icaadatu lmasxi wa fiihi nadarun buu yiri nadar baa ku jiro sababta waa maxayna madaxu wuxuu ahaa asal qufkaanna wuxuu ahaa bedel masxigaanna waa bedel qaslibuu bedel ka yahay shay marka bedela iyo shay asala in laysaga qiyaas qaato ma saxsana waa kala marka waa kala duwan yihi qufkan aad masaxanayso waa bedele ogow asal maaha lugti dhaqideedaa laga bedel og ka yahay ayb laakiin madaxa in la masaxdaa iyadu bedel ma ahayn awalba dha labadaan masxi marka isku mid ma laga dhigi karo qoladan marka waa lagu diiday qiyaaskaas ay isticmaaleen ayb ixtiyaadku marka waxuu isagi jiraa qofka inuu iska weyse qaato ayb maxaa yeele qaslulqadamaynna waxaa loo diidaa iyada muwaalaadkii yaa dhumaayo isoo marka muwaalaadku laakiin waajibaadka ama furuudulwuduu uusan ka mid ahayn marka in hadduu weysaystana waa fiican yahay ahlucilmiga qaarkan qowlkan saddexaadna waxaa loo waxay u isticmaalaan naaqid ninkan kuma dhicin ay leeyiin weysada ka buriye weysadana nawaaqid wax buriye ayay lahaan jirteen maxau ugu soo celinaa weysaday ku doodayaan iyagan calaa kullin saddexdaas qowl baa masaladaas marka iyada ku jirta faa'idatun ukhraa mid kale lam yukharij albukhaariyu maa yadullu calaa tawqiiti ilmasxi masaxa inuu waqti leeyahay wax tusinaayo bukhaari ma warinin wa qaala bihi ljumhuur jumhuurkuna towqiid bay dhaheen wa khaalafa maalikun fi lmashhuuri canhu imaam maaliga laakiin khilaafay sida mashhuurka ka ah oo wuxuu yidhi yamsaxu maa lam yakhlac weligiis waa masaxanaya intuunan bas iska siibin janaaba hadday ku dhacdo ama uu siibo baaba'a muddadii inta ka horaysa muddo kuma xirno ayuu yidhi imaam maalik xadiid daciif ah oo xadiid ubay bnu abi cimaara ayuu xadiikaasna waa daciif buluuqulmaraamkana waa ku yaala xadiidka dhahaya nacam maashita intaad doonta iska masaxo axaadiidta saxiixa waxay tilmaameen maalmo saddex maalin saddex habeen musaafirka maalin iyo habeenna waxaa iskala muqiima muddada goormay bilaabmayna muddadaani goormaa kow laga dhahayaana saaka baa gurigaaga ka baxday intaad weysaysatay ayaad quf xiratay shan saac markay ahayd maalmeed ayaa weysada kaa burtay waa weysaysatay oo yacni musqulaa intaad gashay yaad markaa kadib musqushii markaa ka baxdaa weyse qaadatay waa masaxatay muddadu marka waxay ka bilaabanaya markaad masaxday mase muddadu waxay ka bilaabanaysaa markii weysada kaa jabtay shaaficiyada waxaa mashhuurkaa agtooda markay weysada kaa jabtay min xiini ilxadad markii aad weysadii ay jabtay ayaa muddada masxiga markaasaa koow laga dhah laga tira ayb culamo badanna waxay qabaan muddada la masaxo qufkan ayaa muddadu ay ka bilaabmeen addaahirna sida muuqanaysa qowlkan dambaad moodaa inuu dhow yahay maxaa yeele axkaamta masxi baa lagu xiray axkaamtan xadad shaqo kuma laha qofkan marka masxi maanta dhan axkaamta laga hadlaya waa masxi masxi waaye maadaama masxigii lagu xiray waxaa fiican marka in la yidhaha marka la masaxo ayaa muddada kow laga tirin waa dhici kartaa qofka weysada inay ka saaka intuu soo gashto weysada hal saac ay ka jabto oo musqul galo weysadii inuu markaa aanu weysaysanin baa dhici karto duhurka markii la addimo inuu weyse qaato oo uu qofkiisa masaxdo duhur markii la addimo wakhtigaasoo uga bilaabmaa marka maalinta kale wakhtigaasoo kale u ka dhammaana ee ma la dhahayo hal saac subaxnimo maalinta dambea waa kaa dhammaaday ma la dhahayo taasna marka iyadu sidaas baabun ay haada kani baabun marka axkaamtan waxaa laga yaabaa waddankan aada loogama isticmaalo dadku marka saas iyo ihtimaam badan uma siiyaan laakiin meelaha qabowga badan iyo dhulalkan marka carabta qaybo badan oo ka mid oo aada u qabow waa laga isticmaalaa qof qofkanna marka axkaamtiisa qofka isticmaalaa inuu barto ayuu u baahan yahay ama ogaado baabun ay haada kani baabun baab weeyaan man lam yatawada qofkan weyse qaadanin min laxmi shaati rida hilibkeeda aan ka weysaysanin iyo wasawiiqi iyo saloolka waxa daangada ayb qofkaan ka weysaysanin wa akala abuu bakrin wa cumaru abuu bakar iyo cumar waxay cuneen iyo wacuhmaanu iyo cuhmaanba radia allaahu canhum way cuneen falam yatawada'uu mana weyse qaadanin waxbay cuneen mana weyse qaadanin abuu bakar iyo cumar iyo cuhmaan waa khulafaa raashidiin wuxuu u keenayaa marka baabkan wuxuu baabaysanayaa cuntada la kariyey oo dabka la geliyey oo la bisleeyey ma laga weysaysanaa mase ma laga weysaysanaa ujeedkiisu intaas oo bukhaari marka nasa calaa laxmi shaati hilibka ariga ayuu markaa caddeeyey isaga liyandarija maa huwa miluhaa si uu u dhex galo oo hilibka ariga oo u soo galo wixii lamida wamaa duunahaa iyo wixii ka hooseeyana bil owlaa ay ugu soo gasho hilib ariga uu miaal ka dhigtay wixii hilibka ariga la mid ah inay soo galaan xukunkan inay soo galaan xukunkan wixii hilib ari ka sii hooseeyana min baabi owlaabay usoo galaan waamaa maa fowqahaa laakiin ariga wixii aan la mid ahayn oo ka weyn ka waran falacalahu yushiiru ila istinaa'i luxuumi libil buu yiri marka waxaa laga yaabaa inuu ka istinoonayo bukhaari hilibka geela lianna man khasahu min cumuumi iljawaasi qofkii khasisay oo cumuumka inaan laga weysaysanin ka khasisay callalahu bishiddati zuhuumatihi falihaada lam yuqayidhu bikownihi madbuuqan ayb in la kariyo inaan la karinin umaba kala qaadin marka ayb haddii ceeriin lagu cuno iyo haddii bisayl lagu cunaba hilibka geela waxau yidhi macno gaara ku jira isaga waa laga weysaysanaa sidaasuu yidhi wa huwa qowlu axmed imaam axmed qowlkiisa kaas wakhtaarahu bnu khusaymata wagayruhu min muxadithii ashaaficiyati culimada shaaficiyada muxadisiintooda ibnu khuseyme iyo keyrkiis ayaana doorteen madhabkaas oo hilibka geela inuu weysada jabiyo imaamu nawowina waxa uu yidhi wahuwa alaqwa min xaysu daliil xagga daliilka marka la fiiriy inuu jebiyaa xoog badan buu yidhi imaamu nawowi imaamu nawowi marka annaga waa garanaynaa oo waxaa weeyaan furuucda iyo kutubta xadiidka labada waa ku akhrisanaa kutubihiisa isagu sidaasuu doortay sharaxa muslimka iyo majmuu iyo kitaabka majmuuc almajmuuc la yidhaha ama sharxu lmuhadabka sidaas yacni yani madhabku waa inuusan jebinaynin ogow laakiin xagga daliilka marka la fiiriyo waxaa xoog badan inuu jebinayo marka iyagu waxaa kaloo tusaya xadiid muslim uu wariyey oo nebiga sal l salam la weydiiyey anatawada' min luxuumi alqhanam hilibka ariga maka weyse qaadanaynaa baa layidhi nacam inshit wuxuu yidhi marka inshita haddaad doonto haddaad doonto isaga ikhtiyaarkiisaa la siiyey anatawada' min luxuumi libil hilib geel maka weysaysanaynaa qaala nacam wax mashiyaa ma gelin in nebiga sal slam xadiid kaloo isagana ibnu maaja uu warinaayo min xadiidi ilbaraa wuxuu leeyahay nabigu sala allahu calayh ali wasalam tawada'uu min luxuumi libil hilibka geela ka weysaysta hilibka geela ka weyse qaatuu yihi nabiga sala allahu calayh ali wasalam xadiidkaasna marka waa amar ma aragta bacdi ahlilcilmi baa marka shaaficiyada qaarkood waxay dhahaan waxay soo deliishadaan marka ay yidhaahdaan kaana aakhiru lamrayni tarka alwuduu'i mima masat innaar wax dab lagu kariyey in laga weysaysta iyo inaan laga weyse qaadanin waxaa dambeeyey inaan laga weyse qaadanin hilibka geelana wuxuu soo gelaa waxaas la kariyo halkaasay ka baxeen marka waxaynay u nisbeeyeen qaarkood abuubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali ayaa qabo ayay yidhaahdeen inaan hilibka geela laga weyse qaadanin abuubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali hilib geela lagama haayo warkiisa ee waxa laga haya waxay tahay wax la kariyey ma laga weysaystaa mase lagama weyse qaada masalo kale taastanaa la dhexgeliyey marka saasna sawaab ma aha iyagu abuubakar iyo cumar middaan ay ka hadleen waa tan uu bukhaari hadda sheegayo waagii hore waxaa jiri jiray waxa la bisleeyo oo debba galo waa laga weyse qaadan jiray markii dambe waa layska dhaafay waxaa la yidhi yaan laga weysaysanin hilibka geela si gaaruu nebigu usoo qaaday isagana marka oo si gaaro wuxuu yidhi isagu ha laga weyse qaato si gaar ahaaneed uu yidhi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam inay sidaas tahayna waxaa ku tusaayo waxaa la ysbarbar dhiga laba shay oo ay dhici karta in la kariyo hilib geel iyo hilib ari ayaa nebiga la weydiiyey hal mar kii ariga wuxuu yidhi haddii la doonay laga weysaysto haddii la doonana halayska dhaafo kii ariga waa wax dab galay wuxuu ka hadlaya ogow nacam kii geelana waxauu yidhi nacam oo wax mashiica ma gelinin marka xadiidku inuu kan takhsiis inuu ku jiro oo uu khaas yahay midkan macno gaarana uu leeyahay yaa xadiidka uu tusayaa macnahaasaana marka waa macno adiladiisu ay daahir tahay ama ay xoog badan tahay dadka gobol baa waxay yidhaahdaan marka iska caamo ah ama dad ayagu yacnii wax sheeg sheego laakiin caamo u ekayaal iska ah ayaa waxay yidhaahdaan haddii hilibka geelaa laga weyse qaatay la yidhaa xaaraan miyaa ayay ku leeyihin xaaraan baxdigeed maan haynaa xaaraan iyo xalaal iyo maxaa bannaan iyo maxaan bannaanayn ma ka hadlayn ma la cuni karaa mase lama cuni karo waa baab ma laga weysaysanaa baab kale haddii adiga lagu yidhaahdo ka waran in la seexdaa ma bannaantaha mase ma bannaano hurdadu weysada ma jebisaa waa jebisaa ayay hurdada xaaraan mia haddii lagu dhawaa nafsi alqadiya taasoo kale marka qaabkaas sax maaha qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa maalikun waxyaabo kaleo iska khuraafaad ana waa jiraa oo yacnii hilib geeli in laga weysaysto asbaabtii ay ku timid yaa dadka gobol waxay leeyihiin qof baa neef ka timid majliska nebigoo la fadhiya markaasuu yidhi kulligeen hilib geelaan cunaan weyse qaadanna soo ninkaa u ceeb qarinaya ceeb maaha qof inay neef ka timaado axaadiista dhanaan ku soo marayna in weysada ay jebiso xadad ay tahay maxaa keenaya yacnii in la yidhaha qofaan weyse ku waajibin weysayso weysaa kugu waajibtay mar rasuulka midda dadka miyuu marin habaabinayaayo yacnii wax aan jirin intuu daahir ugu suureeyo miyuu wax kale marka ka rabaana saas ma fiicna saxna maaha kutubta islaamkee la yaqaano ee axaadiidta umahaatu sitana waxaas kuma jiraan iyo masaaniidda macruufkee la yaqaano qala xadaanaa cabdulaahi bni yuusuf qaala akbaranaa maliku can zayd bni aslam can caطaa'i bni yasaar can cabdillaahi bni cabaasin ana rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalam akala wuxuu cunay nebiga katifa shaatin neef ariya garabkiis ayuu cunay uma sallaa waa tukaday walam yatawada mana weyse qaadanin hilib ari garab ari ayuu cunay markaasaanu nebigu uusa weyse qaadanin marka waxaa laga qaadanaya inaan laga weysaysanaynin haddii la cuno wax dab lagu kariyey ee la bisleeyey haddausan ahayn hilib geel hilibka geelana karin iyo karin la-aan kuma tacalluqo kownuhu ou hilib yahay bay ku tacaluqayuu ku tacalluqaa sida uu sheegay oo asagoo ceeriina xataa haddaa cunto ha ka weysaysanay waxaa laga hadlay marka waa hilibkiisa marka wixii hilibka ka baxsanna ma ahan marka wax naaqid oo weyse jebinay qaala xadaana marka baabkan oo nawaaqidulwuduuna qiyaas mujarad ama anfacayo maxaa yeelay waxyaaba waxaa arkaysaa marka weysada inay jebiyaan la tilmaamayo haddaad fiirisana aadan fahmaynin cilla iyo waxkiisa qofka hadday neef gadaashiisa ka timaado weysada waa jabtaa leey afkiisa hadday ka timaadana wax weyso ka jabaayo mal ma la dhahayo marka ama haddii uu daacsado weysada ma jabaysa waxaan marka waa arrin tawqiifi iska awa sidiisa ina u qaadato oo rasuulka ugaga qaadato xaggiisa sala allahu calayh ali wasalam qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana alleytu can cuqaylin can ibni shihaabin qaala akhbaranii jacfaru bnu camri bni umayata ana abaahu akbarahu anahu ra'aa rasuula allahi sal l slam nebiguu arkay yaxtazu isagoo goosanaayo min katifi shaatin neef ariga garabkiisa ka goosanaayo hilib fa duciya ila salaati salaaddii baa loogu yeedhay fa alqa sikiina mididii ayuu tuuray fa sallaa waa tukaday walam yatawada' mana weyse qaadanin sidiisa isagoo cunayo ayaa mididii uu iska dhigay salaadoona hore ka ahayd marka wuxuu yidhi meeshaan marka fiiri qaala nawowiyu hoos sharx qaala nawowiyu kaana alkhilaafu fiihi macruufan bayna asaxaabati wataabiciin wax la kariyey oo dab la geliyey la bisleeyey ma laga weysaysanaa mase ma laga weysaysanayo khilaaf saxaabada iyo taabiciinta dhexdooda macruuf ku abuu ahaa uma istaqara alijmaacu baa sugnaaday ijmaac calaa annahu laa wuduu'a weysaqaad inuunan ku sugnaanaynin mimaa masat innaar wixii dab ay taabatay dabka uu taabtay ilaa maa taqadama istihnaa'uhu min luxuumi libil wixii soo hormaray maahane oo laga soo reebay oo hilibka geela ah oo kaa yacni waa laysku khilaafo ka wada laguma ijmaacsana marka kaas wa jamaca alkhaaabiyu biwajhin aakhara wahuwa ana axaadiida alamri maxmuulatn cala alistixbaabi laa cala alwujuub khaaabi isaga wuxuu yidhi waa la nasakhay iyo waxaan bayaan la dhihin axaadiidka ha laga weyse qaato waa mustaxab wysistixbaab ha lagu xambaaro kuwa kale oo lagama weyse qaadanaya dhahayana de waxaa weyaan jawaas in qofku weysadiisu ay u dhowran tahay halkaasu isaga marka khaaabi u ka baxay faa'iide kalaa marka meeshaan iyadana ku jirto wastadalla albukhaariyu fi salaati bi hada alxadiidi calaa ana alamra bitaqdiimi alcashaa'i cala asalaati khaasun bigayri alimaami araatibi imaamu albukhaari wuxuu u deliishaday kitaabu salaad qisadan in xadiidka dhahayo qofka haddii cashada loo soo dhigo salaadiina la aqimo cashadiisa ha iska cuno oo yaanu cashadiisa ka kicin xadiidka dhahayo waxa uu yidhi waxaa laga soo reebaa imaamka raatibka ah qofka ma'muumkae aan imaamka ahaynaa laga wada amaa ninka imaam raatib oo masjidka ka tujiyo isagu haddii uu yidhaahdo imaamka raatibkaa masaajidka ka tujiyo haddii isagu isagu wax cunaayo ama cashadiisii loo soo dhigay la aqimo salaaddii oo isagu dadka ay sugayaan waa ka soo kaca cuntada ma sii wadaayo masaajidku imaanaya maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo cunto hor taallo ayaa salaaddii la aqimay waa ka kacay cuntadii masaajidku aaday imaamka marka waa ka gaar xadiidkan marka haddii cashada lasoo dhigo salaadana la aqimo ma la adimo cashada ku bilaaba imaamka ma laga hadlayo waa fii ayri imaamka keyrkiis ayuu ku saabsan yahay ayb iska fariiso qaala xadaanaa marka wuxuu yidhi ayb macnahaasu marka uu ishaaray ama uu tilmaamay baabun ay haada kani baabun baab weyaan man madmada qofkii luqluqday min asawiiqi ka luqluqday daangada walam yatawada an ka weyse qaadanin sawiiq marka waxaa weyaan daangada ama la shiiday ama la dubay walam yatawada aan ka weysaysanin waa wixii marka kale iyagu marka dab inta la geliyey sidaa markaas lagu cunay qaala xadaanaa cabdulaahi bni yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala akhbaranaa malikun can yaxya bni saciidin can bushayr bni yasaar wahuwa mowla alansaar madaniyun hiqatu faqiih ayb mowlى bni xaariثata ana suwayda bna nucmaan ahbarahu annahu kharaja maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga ayuu la baxay caama khaybar sanadkii khaybar sanadii toddobaaday ahayd xataa idaa kaanuu bisahbaa meesha sahbaa la yidhaha markay gaareen wahiya adnaa khaybar khaybar meesha ugu sokaysa waa oo madiine soo xigto fasalla alcasra casarkii ayuu tukaday uma dacaa bilaswaadi nebiga casirkii buu tukaday markaasuu dadkii sahayda ay wateen ayuu u wacay nin walbaa sahayda oo wata ha keena ayuu yidhi falam yu'ta lama keenin ilaa bisawiiqi sawiiq unbaa la keenay ayb fa amara bihi nebigu wou amray fa hurriya waa la qooyey sawiiqii ama saloolkii ayaa la qooyey fa akala rasuulu llahi sal l slam nebiga waa cunay wa akalnaa anaguna waan cunay uma qaama ila almaqribi ayuu u kacay famadmada waa luqluqday wamadmadnaa anaguna waa luqluqanay uma sallaa waa tukaday walam yatawada mana weyse qaadanin ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanaa buu yihi wafiihi xamlu laswaadi fi lasfaar qofku markuu safar gelayo sahaydiisa inuu qaato waana dalika laa yaqdaxu fi tawakuli ninku hadduu safar aadayo hadduu sahaydiisa qaato ninkan nin ilaahay tala saaranayo ma aha in la yidhaahdo ma aha rasuulka oo alla tala saarasho cid ku gaarta aynan jirin iyo asxaabtiisa sahydooday qaadan jireen ayb wastanbata minhu lmuhallabu ana alimaama ya'hudu almuxtakiriina biikhraaji aطacaami cinda qilatihi liyabiicuuhu min ahli ilxaaja muhallab wuxuu ka istinbaaday meeshaan wakhtiga suuqu uu ku yaraado cuntadu ay ku yaraato dadka cuntada kaydsaday ee ixtikaarka sameeyey imaamka inuu ku qasbi karo inay soo bixiyaan badeecadooda oo wuxuu dhahayaa badeecada soo bixiya ha laydinka gato oo inay marka iska hayaan maka yeelayo maxaa yeele rasuulka sal ll ly slam hadda baahiyaa timid dadaan sahay wadanin kuwo sahay bay wataan sahayda waa yaraatay kii sahay badan watay iyo kii wax dhexdhexaada watayba wuxuu ku qasbay nebiga inay hal meel ku wada shubaan si loo wada cuno wa ana alimaama yanduru liahli alcaskari fayajmacu azaada liyusiiba minhu man laa zaada macahu waxaa kaloo laga qaadanaya imaamku inuu dadka askartaa ama yacni ciidanka uu fiirinayo oo marka sahaydooda uu hal meel ku ururinayo si qofkii aan sahay wadanin oo wax uga cuno sahaydaas oo markaa wax laysla cuno waxyaabahaasaa laga qaadanaya iyo macnihii loo tarjamtay oo ahaa in aynan bannaanayn inay inaan laga weysaysanaynin sawiiqa iyo waxyaabahaas cunidooda baabun ay hada kani baabun baab weyaan hal yumadmidu ma luqluqanayaa min allabani caanaha ma laga luqluqanaya oo qofka haddii uu caanihii cabo ma ka luqluqanaya qala xadaanaa asbaq qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii camrun can bukayrin can quraybin can maymuunata ana nabiya sala allahu calayh ali wasalam akala cindahaa agteeda ayuu ku cunay katifan garab uma sallaa waa tukaday walam yatawada mana weyse qaadanin xadiidka marka maymuuna luqluqasho kuma jirto luqluqashadii loo tarjumay baabka fiiri tarjamada dib ugu noqo man madmada min asawiiqi walam yatawada luqluqashana marka kuma jirto meeshaan ayb faqiila marka see marka isu qabanaya marka tarjamadii iyo xadiidkan see isu qabanaya wuxuu yidhi faqiila ashaara bidalika ilaa annaha hayru waajibatin bidaliili tarkiha fii hada alxadiid si kale ugu jirtaayo luqluqashadu inaysan waajib ahaynaa laga qaadanaa meesha tii hore waa luqluqday ahayd waa sunno haddana ma luqluqanin waajib lagama tegin tarjamada marka meeshay ka waafaqayso waa meeshaas baabun ay hada kani baabun baab weyaan hal yumadmidu ma luqluqanayaa min allabani caanaha maka luqluqanayaa qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr wa qutaybatu qaala xadaana leyf can cuqaylin can ibni shihaabin can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutbata can ibni cabaasin ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama shariba labanan nebiga caano ayuu cabay famadmada waa luqluqday wa qaala waxa uu yidhi ina lahu dasaman ina lahu waxa uu leeyahay isagu dasaman dux ayuu leeyahay subag ayuu leeyahay markaayb oo halkan marka waxaa laga qaadanayaa waxa looga luqluqday buu ishaaray subaga ku jira meeshaa marka maxaa laga faa wixii saliid iyo subag iyo dufan leh wixii dufan leh marka in laga wey in laga luqluqanayo oo haddii qofka uu soo cabo ama inuu inuu luqluqdo caano hadday tahay iyo shaah cadaysa haddii uu yahay iyo wixiiba marka laysleeyahay waxuu leeyahay in laga luqluqdo taa inay sunno tahay hadduuse ka luqluqaninna waajib kama tegin laakiin mararka qaar intaad cunto cunto yaa afkaaga laga yaabaa marka ay galgasho ay ku harto salaadda intuu ku jiro qofka inuu ku mashquulaa dhici karta oo carabkiisa maanta dhan uu kusoo bixbixiyo waxa ku jiro wa rubamaa wax weyn inay yihiinoo kale u laqa markaasi salaaddii dhexdeeda qof wax ku cunay buu noqonaa marka waa buraysaa salaadda ayb taabacahu yuunus wa saalix bnu kaysaan ayaa mutaabaciyey can izuhriyi mutaabacada marka cuqayl ayay u dhacaysaa cuqayla iskaleh baabu lwuduu'i min annowmi baabu bayaani xukmi lwuduu'i weyseqaadka xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay min annowmi hurdada laga weysaysto waman lam yara iyo qofkaan arkin min annacsati yacnii gamcidda wanacsatayni laba mar gamcidda aw ilkhafqati qofkiioo garkiisa uu xabadkiisa ku soo dhaco hurdo darteed liica oo qofka leecahay wuduu'an weyseqaad qofkaan u arkin yacnii qofkiioo sidaasoo kale yidhaahdo xabadkiisii iyo garkiisi isku dhacaan amase qofkiioo hal mar ama laba mar gamcay waxaa qofka aan u arkin in laga weyse qaato waa kala saaraa marka bukhaari waa aragtaa alwuduu'u min annowm haddii qofka uu hurdo galo waa weysaysana laakiin hal maruu gamay laba mar buu gamay waa hirdhifay xoogaa yar marka dhib ma laha farqigan u dhexeeya marka gamcidda iyo hurdaduna culammadu waxay yidhaahdaan waxay tahay qofkan gamcay xawaastiisii ma wada tegin ayb ruuxdii ma tegin si kulliyana ugama tegin ayb bikhilaafi naa'im ninka hadduu hurdo laakiin ruuxdii waa tagtay agagaarihiisa wax ka dhacaya ma oga marka laakiin qofkan gamcaayo agagaarkiisa wax ka dhacaya waa ka warqabaa uu ogyahay qال xdثna cبdاللh بن يوسف qال أخبرna mالك عن هiشhاm عن أbيه عن cائشhaةa أنa رsuul الlahi صلى اه sلم qاal إda nacsa أxadكم midkiin haddii uu gamco huwa yusalii isagoo tukanaya falyarqud ha iska seexdo xatىa yadhaba canhu intuu ka tago annowmu hurdada intay ka tagto faإna أxadكم midkiin إidaa صallىa haddii uu tukanaayo wahuwa naacisun isagoo lulmoonayo gamcayo laa yadrii ma oga lacalahu ystakfiru lacalahu mudan inuu mudan yahay ama uu rabo yastakfiru inuu dembi dhaaf dalbo oo ilaahay ka dembi dhaaf weydiisto fayasuba nafsahu nafsadiisa oo habaaro markaas adoo ilaah io dembi dhaaf dhahayaa inaad dhahda rabtaa laga yaaba inaa ishabaarto marka inuu iska dhaafo qof ayb xadiidkan marka tarjamada iyo isaga iswaafajintiisu xoogaa waxaa ku jirta marka istimbaad iyo waxbaa laga rabaa ayb ibnulmunayir kitaabkiisa la yidhaahdo almutawaari calaa taraajimi albukhaari ama calaa abwaabi albukhaari wuxuu leeyahay ima an yakuuna yalqaaha min mafhuumi ayb tacliili اnnahyi can isalaati xiinaidin bidahaabi alcaqli almu'addii ilaa an yackisa alamra ayb yuriidu an yadcuu calayhi ayb fayasubu nafsahu dala ana man lam yablg hada اlmablaga sallaa bihi wuxuu tilmaamay xadiidkan dambe uu leeyahay nahyigii lagu xiray qof inaan salaaddii inuu sii wato waa loo diiday nahyigiina waxaa lagu xiray qofka in caqligiisa uu tegaayo bixaysu uusan garanaynin waxa uu sheegayo oo wixii uu rabay cagsigeeda inuu sheego ay dhici karto leanna waa hurdaa caqliga baa ka tegay meeshaas marka waxaa laga fahmaa qofkii aan gaarin heerkaas heer caqligiisa uu tago oo wuxuu sheegaayo uunan fahmaynin heerkaas qofka haddii uunan gaarin weysadiisa inaynan burin salaaddiisana u wada karo yani waa mafhuum marka somaarka oo meeshan uu leeyahy waman lam yara min annacsati waanacsatayn aw ilkhafqati wuduu'an ayaa waxa ay tahay xadiidkan mafhuumka laga fahmaayo qofkii aan gaarin heerkaas heerkaas oo ah yacnii in wax uu sheegay iyo wax kale aanu kala garanin heer noocaasa haddii uunan gaarin waa wixii hal hal gam-id ama laba gam-id ama qofkii oo hirdhifay waxa ay tahay waxyaabaha noocaasoo kalea dhib inaysan ahayn oo weysada aynan markaa weyse aan loo arkaynin meeshaasaa marka xadiidkan mafhuumkiisa ayaa tarjamada mudaabaqaynayo ama daboolayo macnahaasaana marka uu sheegay ayb ibnu xajar isaga wuxuu yidhi qaala muhallab ayaa wuxuu yidhi waqad ajmacuu calaa ana nawma alqaliila laa yanqudu lwuduu waxay ku ijmaaceen culammada buu yidhi hurdada yari inaynan weysada jebinaynin wakhaalafa almusaniyu musani baa khilaafay jumhuurka faqaala waxauu yidhi yanqudu qaliiluhu wakaiiruhu hurdo yar iyo mid badanba waa burine marka ijmaacu fakharaqa alijmaaca buu dilaaciyey kada qaala almuhallab muhallab oo shuraacda bukhaariga ka mid ah asaa yidhi waxaa lagu ijmaacay hurdada middeeda yar iyo middeeda badanba inay yacnii hurdada yari inaynan weysada jebinaynin waxaa khilaafay ijmaacaas buu yidhi musani oo wuxuu yidhi mid yaray mid badanba waa jebinaysaa wa tabicahu bnu bataal wa bnu tiin wakayruhumaa labadaas imaamna way ku raaceen muhallab bay ku raaceen waqad taxaamaluu cala almusaniyi fii haadihi dacwa musani ayayna korka ka fuuleen marka musani waa imaamka shaafici ka wariyey madhabka musani bay marka aad u weerareen faqad naqala ibnulmundir marka ibnu xajar wuxuu yidhi ibnulmundir baa wuxuu soo naqliyey wakayruhu iyo kayrkiis can bacdi asaxaabati saxaabada qaarkood iyo wataabiciina ayaa wuxuu ka soo naqliyey almasiira ilaa ana annawma xadasun yanqudu qaliiluhu wakatiiruhu saxaabada qaarkood baaba laga haayeen muddada hadday yartahay hadday badan tahay inay weysada jebinayso wa huwa qowlu abi cubayd wa isxaaqa bni raahuuya weeyaan qowlkooda qaala bnu lmundir wa bihi aquulu anigana sidaasaan dhahayaa buu yihi licamuumi xadiidi safwaana bni casaan yacni aladii saxaxahu ibnu khusayma wagayruhu fa fiihi ilaa min qaa'iqin ow bowlin ow nowmin muddadoon la kala qaadin ayaa kaadida oo kale ayaa laga dhigay iyadoon la kala qaadin fa sawaa baynahumaa fi lxukmi ayuu ku ekeeyey waalmuraadu biqaliilihi wa kaiirihina duulu zamaanihi wa qisarihi laa mabaadiihi ayb marka musani keliya maahan buu leeyahay saxaabo iyo taabiciin baaba jiraanba oo qaba marka sidaas sidaa darteed marka hurdadu weysada ma jebisaa middeeda yar iyo middeeda badan khilaaf baa ku jira qaar badan waxay leeyihin hurdada hadday yar tahay oo qofka uu wacyigiisa weli uu joogo weyse ma jebayso xadiidkaanayna ka qaadanayn mafhuumkiisa qaarna waxay leeyihin ama ha yaraato ama ha badnaato waa jebinay weysada oo hurda sideeday naaqid u tahay bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin hurdadu naaqid ma ahan iyada laakiin waa madinna in wax soo baxaana laga cabsana adoon is ogeyn qoladaasaa marka waxay yidhaahdeen kala qaadqaadeen shaaficina wuxuu ku tegey qowlkiisa jadiidka qofku haddii salkii ay wax ka soo baxaayeen dhulka uu ku dheggan yahay weysadii ma jebayso hadduu saa ku seexdo maxaa yeele wixii soo bixi lahaa waa laga aamin qabaa markan markaa wuxuu leeyahay haddii uu seexdo ama uu hurdo marka usaa ku hurdo laa bas walidaalika kutubaha furuucda waataa ku aragtaan laakiin iyada laftirkeeda marka hadal dheer war badan baa ku jira abuu cubeyd iyo yaa wuxuu yidhi sidaasaan qabi jiray yidhi aniga laftirkeeda markii dambaan waxaan arkay buu yidhi jimco annagoo sugaynoo jimcadii tukanayn ayaa nin dhinacayga fadhiyaa sidaasuu u fariistay neef baa ka timid uu yidhi intuu isrogroga xoogaa is ogeyn ilaa qofku hadduu hurdo gala isma ogeen naaftii baa marka ka timid markaasa waxaan idhi weysayso markaas buu wuxuu yidhi yidhi si waxaan u fadhiyey hay-atulmutamakin qof yacni salkiisa si fiican dhulka u makaniyaan ahay weysadagama jebin waa kaa jabtay anaa ogu yidhi orodbax markaasaan marka wuxuu yidhi iska dhaafay qowlkaas waa ka tegey hurdo mid yar iyo mid badanba inay weysada jebisaan marka u ku tegey abuu cubeyd ayb kitaabu duhuur iyo meelahaas uu ku sheegaan calaa kullin marka haddii khilaafka in laga baxo waa fiicantaha qofka hadduu seexdo inuu iska weysaysto haddii kale sidan kale la yidhaahdana loo kala qaadayna wax dhiba ma laha qaala xadaanaa abuu macmar qaala xadaanaa cabdulwaaris qaala xadaanaa ayuub can abi qilaabata can anasin can اnabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaala idaa nacasa axadukum midkiin haddii uu gam-o fi salaati salaada dhexdeeda falyalanha iska seexdo xataa yaclama intuu ka ogaanayo maa yaqra'u wuxuu akhrinayo yani waxaa akhrinaysa haddaa ka war qabto hal marba aad iska hal marba aad yacni madaxa sidaa dhahdeeda inaynan dhib lahaynaa laga fahmaana waman lam yara annacsata waannacsatayni waalkhafqata wuduu'anti aw alkhafqati wuduu'anti wuu yidhi tarjamada u tarjamayo ayb wabilahi towfiiq sal sl